magaalada baydhabo wayba markiin kooreyti lagu hirgeliyey ceelbiyood iyo baraaga lanka tiragali in lakakaydii biyo saasaatowna laga sifeey mashruugan oo lanka tiragali iniyo ku faa'iidaystaan dadka reer baydhabo waana helaan biyo nadiif ah oo qiimo ahaana kura qiisanhaan geeka la isticmaalow iyo wayba dhowaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya isu sheegay in hirgelintiis la bilaabo doono ceelalku iyo baraagdo lagu hirgeliyay dureedka magaalada baydhabo wayba ku hadalay muhiimadiio in layn bulshada baydhaba mas-uuliyiin ku tirsan dowlada federaalk iyo maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyo koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali cabdi ya sheegay in mashruugan huseeye kiinkawiinay oo lagu hirgeliyay deegaanada koonfur galbeed wayba arki kornaa mashruuc development kiinkawiinay oo lagu fuliya statekan mahadaas ilaahay aan isugu naatay may maxad iskulaha hay-addii implementationka lahayd i o m iyo wmaad saas oo kale maxad iskulaha african development bank oo isuuna noo kaalmayd innaga dhaqaalaha way kale aan mahadnaqay wasiirka oo saaxiibka ee isuuna xilligiisu kooy eed juhud ingeli mashruucan siilika guulaysada lahaay iyo dadaalo badan shalay aanka dambay tiam oo technical inii isu hadira sida manaha tayada oo dhismada liin control eed iyada aan mahadsantiin may kale an mahadnaqay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo isuuna hamiin maalin anteegan bulshadan sidii ka hormar lahayd oo deegaanka waybu ahaa ilaahay ya mahad leh haddii madaxweyne aan hayna mashaariidan oo sharafta leh oo si weyn hirgelfan markan ini hadalkaas aan ka dhaaray mafadow wayba siin xaqiijiyeeye oo aan kalsooni ka qobnay oo statekan kalsooni ka qobe mashruucan waa mashruuc inka faa'iida badanay
jaamac taqal cabaas wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyo dowlada federaalk soomaaliya ya sheegay in mashruugan iswalbadan ku taro doona baahiyo dadka reer baydhabo iyo anqabeen inio helaan biyo nadiife saasaata wasiir jaamac taqal cabaas wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyo dowlada federaalk ya sheegay in la dhisay labaatan ceel iyo weliba berkado qaado lix milyan ibar oo litir muddo dheer soo socday waxaa marka maanta sharaf noo ah in aan taagannahay xarag jarkiisii oo aanu u xarag jarnay si ay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada baydhabo oo runtii ah magaalooyinka biyaha markii la joogo duruufahooda uu aad u adag tahay ayaan waxaan rajaynaynaa inuu wax weyn ka qabtiri doono oo ka qabto runtii magaalada waad garanaysaan biyaha iyo duruufaha lagu noolyahay iyo dadka barakacyaasha kaamka ku jira iyo magaaladii oo sii baaxaddeeda sii weynaatay iyo populationkii oo kordhay ayuu wuxuu ooga tari doonaa mashruucan si baaxad leh ayuu u taaban doonaa muddada dhowrka sanaha uu socday oo saddexdii sane lasoo dhaafay mashruucan la derdergelinayana runtii juhdi iyo waxaa la geliyey maskax iyo maal runtii waxaan u mahad celinaynaa bangiga adduunka hay-adda i o m iyo maamulka oo runtii si habsami socodka shaqada loo ilaaliyo ku kormeerayey oo ugu horeeyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftikareen oo runtii wakhti fiican asagana geliyey aaday anaga sharaf noogu tahay waynana farax gelinaysaa mashruucan marka baahida ama kaabayaasha hadda yani ii sheeg biyaha ayuu wax weyn ka goyn doonaa runtii hadda waxaa la dhisay ceelashii labaatan ceel oo iyo yani meeshii biyaha lagu keedinayo biyahaasna yani hadda waataad aragteen oo laga qaado yani haamahan waaweyn oo runtii baaxaddoodu ballaaran tahay ilaa iyo lix milyan iyo bar litar ayay keedinayaan oo loo baahan yahay loo la rabo in magaalada inteeda kale ay gaarsiiyaan saas darteed waxaan uga faa'idaysanaynaa fursaddan in hay-adda bangiga horumarinta africa iyo hay-adda i o m oo runtii shaqo fiican nala qabtay dowladda soomaaliyeedna shaqo wax ku oola runtii la qabto garab istaagan mar walba in ay yani halkaas isku ay keenin oo magaalada biyaha sidii loo gaarsiin lahaa hadda waa ceelashii iyo iisheeg biyihii kaydka biyaha ayaa noo diyaara feeska koowaad feeska labaadna waxaan rabnaa magaalada sidii biyaha loo gaarsiin lahaa in aad layskaga xilqaamo runtii injineerada har iyo habeen kor taagnaa oo ka shaqaynayey howlwadeennada wasaaradda iyo dhammaan maamulka guud uu madaxda u yahay madaxweyne cabdicasiis laftagareen waxaan leenahay aada u mahadsantihiin annagana maanta sharafee noo tahay inaan xarig jarno